galab wanaagsan idin lahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan aan ku bilownay ciidamada suudaan ayaa isniintii maanta ahayd duqaymo cirka ah oo ay ka fuliyeen qeybo ka mid ah caasimadda khartuum iyaga oo isku dayaya in ay riixaan xoogaga gurmadka degdega ah oo ay dagaal kula jiraan muddo bil ah iyada oo dagaalku kasii socdo suudaan ayaa warbaahinta dalkaasi waxa ay soo tebinayaan in kooxo hubaysani ay weerareen safaaradda soomaaliya ee khartuum haddaba sidee ayay wax u dhaceen ma jirtaa in bililoqo loo geystay hantidii safaaradda waa sidee xaaladda diblomaasiyiinta soomaalida ah ee weli ku sugan khartuum arrimahaasi ayuu maxamed bashiir cabdiraxmaan uu ka waraystay doctor xasan maxamuud cali oo ah safiir ku-xigeenka soomaaliya u fadhiya kharduum
maxamed bashiirow cid safaaradda weerartay ma naqaano safaaraddu waa la galay ma hubo cid ay tahay ma garan karo mana caddeyn karo cid ay tahay safaaraddana wax walba waa seef wax laga qaatayna ma jiraan marka waxaa laga yaabaa dad oo raba in ay sumcadda ay ka dilaan dowladda ama dhinaca kale ay waxaas geystaan oo ay dhici karaan ay yihiin marka dad hubeysan baa kulley meesh galay laakiin cid ay tahay macdeyn karno safaaraddan wax laga qaatay ma jiraan haba yaraatee laakiin weerarku wuu jiraa soo maaha wa way yimaadeen dad qori wato laakiin meel kastaba way galayaan guryahay galaan meel kastaba way galaan marka dadkaasna dad ay yihiino lama garanayo yacni ma caddeyn karno cid ay tahayn ma sheegi karno
marka goormo ayaa u dhacay weerarkaasi oo yiisa la kulmeen oo safaaradda jooga xilligaasi
xilligaas kolley xilli aroor ay aad cid ayna kulmeenna ma jirin meeshan waa la galay kadib markii aan ogaanayna dee arrintii waa soo hubnay laakiin waxad oo oo meeshaas laga qaatay oo maadaatada oo kombyuutarada ha noqdaan ama waxyaalaha kaleeto oo milki ahaan ay u leedahay safaaradda wax la taabtay ma jiraan kolley waxaa laga yaabaa dad maleeshiyaada inay ahaayeen oo ay dhici kartaa oo waxyaalo kala raadinaya ama ama yani inay dowladda ay sumcadda yani dadkaasi marka dhinacan dhinaca kaleba hadda cid wax noo geystay oo hadda aan aan sheegi karno ama caddeyn karno ma jirto
marka wasaaradda arrimaha dibadda ee suudaan ma u ma ma ku wargeliseen bal waxaan dhacay wallahi hadda wasaaradda meeshada waxaa socda waa ogtahay networkna ma jiro meel iskala xiriirin ma jiraan waa dowladdiina maaragtay ii sheeg qofa meelu ka dhacay yani muwadisiintii markaan la xiriirnay telefoonadooda mid telefoonkas xiran yahay mid network oo ma ku jirin mid maaragtay ii sheeg oo dhahaya meesha wakti horaab ugu dambeysay waaye marka wasaaradda nafsikeeda hadda dowladdiisii waxaana u dhaceen nin meel isku sheegay ma jiro marka cidna la xiriir ma jirtaba waataa mudane safir weerarkan ee safaaradda lagu qaaday koley xarun diblomaasiyadeed waaye muxuu idinkaga dhigan yahay hadda yani qaanuuniyan yani markii qolo maleeshiyaada ama oo qori wataan ay tuuga yihiin mau kala baxsana marka meel diblomaasiyad iyo meel kaleeto ma waxa waxay ku qiimeynayaan mau jirtaba leanno tuuga haddii meel ay imaado ay hub wadato way gelaysaa haddii meeshaas ay ay wax ku tuhmeyso wixiina way qaadanaysaa laakiin hadda cid aan ku tuhmi karno ma jirto yani labada dhinacba marka wixii meesha galeen haddana waxaan ictibaaranaynaa in dad oo maleeshiyaad ah hubaysan ay meel soo galeen ay balliqa u socdeen inay yihiin boona ictibaaranaynaa laakiin labada jihaba meelna ma tuhmin cid ay tahayna maba hubnuba waa tahay waxaan ku caddeyn karna ma jirto waa tahay mudane safir shaqaalaha safaaradda waa sidee safaaradda xaaladeedu ma shaqaale ayaa weli kusii sugan ma ergada soomaalida ee weli wadankaasi sii jooga safaaraddu ma shaqaysaa weli bal xaaladaasi nooga waran
maxamed bashiir safaaradda way shaqaysaa anigaaba joogo diblomaasiyiinta way joogaan safiirka wuu joogaa bort sudan oo hadda kusugan yahay isaga iyo daaqam kale oo diblomaasiyiinta ah qaar kabaarif ay joogaan maxaa la yihahdaa isheg local staffkin halkaana wada joognaaba safaaradda si toosa shaqadeeda gudinaysaa si toosaan u shaqeyna waana joognaa bal xaaladda magaalada aad ku dhex shaqaysaan ka waran magaalada hadda waxa weeyaan magaalo korontooda ay go-san tahay biyihii ay go-an yihiin meelaha qaarna ay nolosha caada iska tahay waaye oo dagaal ka socdo qolada maxay qolo meel ay u badan tahay marka nolosha meel dagaalka jira unbay ay tahay un xaaladii soomaalidii aad muddaba daadguraynayseen bal iyana ka waran weli ma dad ku harsan ayaa jira suudaan intaa ogtihiin dad badan baa hadda weli meeshaan hadda aan ku qiyaasaya ilaa iyo shan boqol todoba boqol oo qof ayaa hadda gudaha ku jiraan taqriiban khartuum gudaheeda ilaa iyo laba boqol oo qof hadda inay joogaan ayaan qiyaasaya laabo kale sidii madani iyo gobolada kaleeto qadaarif iyo kasala burtsudan xasaaxiisa maxaa la yidhahdaa shimaaliya ardada jaamacadaha gobolada ka dhiganayay kuwa badanaa oo weli joogaan oo damac ka qabaan in haddii xaaladda inkees ay sii ficnaato ay waxooda meesha kasii wataan xaafado oo iyagana khaliidkii meelahaas ka yimaadeen aan soomaaliya weli wada teganba ayagana ma rabaan inay dalka aadaan oo waxay rabaan inay meeshaan marka dadaalka waa socdaa inkastoo weli meelaha jiyuubka ay dad badan ay ku jiraan oo soo gaari waayeen kuwaas u baahan in loo gudmudo kaasi waxa uu ahaa doctor xasan maxamuud cali oo ah safiir ku-xigeenka soomaaliya u fadhiya khartuum oo u waramay maxamed bashiir cabdiraxmaan